بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم باب ما يحرم على المحرم ويباح له أي وما يباح له باب وحوي هاي وحي كحاران آه قفك محرم كآه iyo wayubaaxu lahi wamaa yubaaxu lahu iyo wixii loo baneeyo ee waxa weeyaan inuu sameeyo marka ay u banaan tahay ayuu waxa baabu yahay can salim can abihi qaala sa'ala rajulu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam maa yalbasu lmuxrimu min athiyaabi salim waxaa laga warinaya salim ibnu cabdillahi ibni cumar can abihi saalimna aabihuu ka warinaya cabdillahi ibni cumar ah qaala wuxuu sa'ala rajulu nin baa weydiiyey rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam uu weydiiyey maa yalbasu lmuxrimu muxrimku muxuu xidhanayaa min athiyaabi dharka xaggooda muxuu ka xidhanayaa qofka muxrimka ah ee xaajiga ama muctamirka ah muxuu xidhanayaa ee dharka xaggooda ka xidhanayaa waqala sufyaan sufyaan bnu cuyayna wuxuu yihi maratan mar waxuu yihi maa yatruku lmuxrimu min athiyaabi muxuu ka tegayaa qofka muxrimkaahi dharka xaggooda aanu xidhanaynin oo bimacnaa halkaa lafta horeeyay waxay muxuu xidhanayaa muxrimku sufyaan baa mararka qaarkood wuxuu sheegay sida waxa weeye riwaayadda imaam axmed maxambel oo kale inuu yidhi waxa weeyaan waxaa la weydiiyey nebiga maa yatruku lmuxrimu min athiyaabi muxuu iska daynaya qofka muxrimka ahi oo dhar ah aanu xidhanaynin faqaala wuxuu nebigu yihi sala allah alay wasalam laa yalbasu xidhan maayo alqamiisa qamiis xidhan maayo walalburnusa koofyadna xidhan maayo wala saraawiila surwaalana xidhan maayo walalcimaamata cimaamadna xidhan maayo walaa sawban mara xidhan maayo oo masahu uu taabtay alwarasu waradka geedkaleeda uu taabtay wala zacfaraanu iyo sacfaraantoona mid uu taabtay xidhan maayo walalkhufayni laba khuf xidhan maayo khufku waxa weeyaan waxa weeye waa wax markaa sharabaadoo kale ah oo haragga ka samaysan oo sida sharabaadada markaa loo xidho waayo kole waa la iska ararkada waa iska yeelyeelaa waa la helhelaa walal khufayni khufaynna xidhan maayo ilaa liman laa yajidu mooyaane mid aan helaynin naclayni laba kabood aan helaynin waayahay faman lam yajid naclayni kii laba kabood aan helin fal yalbasa xidho alkhufayni khufayn ka xidho walyaqdachumaa ha gooyo xataa yakuuna ilaa maayo ay noqdaan khufayinku asfala min alkacbayni qaar ka hooseeya labada canqow oo bimacnaa canqowga halkaa waxa weeyaan laftaa yare canqowga ah hoostooda ha ka soo gooyo oo inta sare ha gooyo lam yaqul shaykhaani shaykhaanku may odhanin maa yatruku laftigaa maa yatruku shaykhaanku iyagu ma warinin ee waxa weeyaan axmed iyaa wariyey وعن نافع عن ابن عمر أن رجلا نافع waxaa laga warinayaa عن ابن عمر عبد الله بن عمر wuu ka warinaya mawlihiisiya أna rajula nin baa sأla rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi weydiiyey maa yalbasu lmuxrimu muxrim muxuu xidhanaya min athiyaabi dharka xaggooda muxuu ka xidhanaya qofku markuu xaaji yahay ee xajkii ama cumradii u talbiyeysto muxuu xidhanaya faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi laa yalbasu xidhan maayo alkamiisa kamiis xidhan maayo walalcimaamata cimaamadna xidhan maayo walasaraawiilaat surwaalana xidhan maayo walalburnusa koofyadna xidhan maayo walalkhifaafa khufna xidhan maayo ilaa axadun shaksi mooyaane laa yajidu naclayni laba kabood aan helaynin fal yalbas ha xidho kaasu khufayni labada khuf ha xidho walyaqdacumaa ha gooyo asfala min alkacbayni labada canqo wixii ka hooseeya ha gooyo bimacnaa canqawyada hoostooda iyo inta kasii sarraysa ha soo gooyo ilagama wado canqowga wixii ka hooseeyaba ha tuuro labada canqo hoosteeda ka bilaabo intaa ka sarraysa ha gooyo si ay u dul banaanaatay adinkiisiyo waxa weye canqowga aanu qarsoonaan walaa talbasu ha xidhaynina min athiyaabi dharka xaggooda shayan shay ha xidhayna shaygaasoo masahu uu taabtay zacfaraan geedka sacfaraanka la yidhaahdaa walaa warasun iyo warastoona wuxuu taabtay xidhanina saada albukhaariyu imaamu albukhaari wuxuu siyaadiyey walaa tantaqibu niqaaban mayso almar'atu gabadhu niqaab xidhan mayso walaa talbasu lqufaasayn qufaasaynka bahalaha galoofyada la yidhahda gacmaha la gashadana waxa weeya kuwaana xidhan mayso xadiiskan wuxuu inoo tilmaamayaa waxa uu xidhanayo qofka markaa muxrimka ahi ama haddii si kale loo dhigo waxa aan u banaanayn qofka muxrimkaa inuu xidho waayahay nebiga sala allahu alayhi wasalam markii la weydiiyey oo ninkaas uu weydiiyey saxaabigaahi waxa weeyaan muxuu xidhanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam uma sheegin ma odhan waxaaya waxaaya waxaasuu xidhanayaa laakiin xagguu u baydhay wixii loo diidanaaye mamnuuca ka ahaa oo waxa loo diidan yahay iyo waxa loo banaynaya iyomaa fara badan waxa weeyaan ama iyomaa yar waxa yar waxa weya waxa loo diidan yahay waxaa loo diidan yahay baa yar markaa maxsuur buu noqonayaa wax kooban oo tirsan ayaa waxa loo diidan yahay noqonaysaa wixii koobnaad ee maxsuurka ah unbaa loo sheegay waxaa la yidhi waxaa iyo waxaa iyo waxaa xidhan maayo intaa wixii aan ahayn inuu xidhan karo ayaa markaa xadiisku uu wax weyn ku cadyahay waayahay shayga koobaad ee laga xidhan maayo waxa waye waa khamiis khamiisku marka hore wuxuu ahaan jiray wax kastoo dusha laga soo gashado laakiin hadda waxa weeye khamiiska waxaan u naqaanaa khamiiska macruufka ah ee waxa weye sida gaarkan loo tolo khamiiskaa waxaa soo gudagelaya wax kasta oo jidhkao dhan loo tolay hadduu waxa weeyaan ama khamiis ha ahaado ama haddii ilaahay ka dhigaayo ha ahaado wax kale oo baalkan loo yaqaano muxuu ahayn muxuu aha bakistaaniga loo yaqaano ha ahaado ama waxa weye hadduu doona shaar ha ahaado wax kasta oo waxa weeyaan jidhka o dhan soo gudagala ama jidhka badankiisa soo gudagala ayaa waxa weeyaan khamiiska soo gudagelaya burnus waxa weeyaan waa koofyadda waxaa leeyahay waa koofyadda waxa weeyaan ama gacmaha ama waxa weeyaan jeebka ama waxa weeyaan jidhka maryadan kale ku tolan koofyadaan khaaska ahayn waxaa jira markaa funaanado ama koodhadh koofyad leh marka burnuska waxay ahdeen koofyad gaara maaha waa shay markaa laga sameeyo cudbi wax noocaasa kuna tolan markaa qofka marada kale u gashan yahay marada kale uu gashan yahay ku tolan waayo laakiin koofyada oo dhami waxa weeyaan xadiiska waxay waa soo gudagelaysaa noocay doonta ha ahaato hadday koofyad bira tahay iyo hadday tahay koofyad kaleo markaa cudbi ka samaysan iyo hadday wax kala tahay wala saraawiil saraawiilshuna saasoo kale weeyaanoo waxa weeyaan hadduu yahay waa shay kasta oo xubin gaara loo tolay shay kasta oo xubin gaara loo tolay hadduu surwaal dheer yahay iyo hadduu surwaal gaaban yahay iyo hadduu markaa mid dhexdhexaada yahay waxa weeye midna markaa xidhan maayo noocu doona ha ahaado walal cimaama cimaamad xidhan maayo inuu cimaamadu waxa weya madaxa saaro ama waxa weeyaan uu ku giringirsado iyaduna waxa weeye mid markaa u mashruuc u bannaan ma aha waayahay haddii laakiin waxa weeyaan dalladoo kale ama waxa weeyaan gacmihiisa uu harsado ama waxyaabaha noocaasa inu harsadaa iyada looma diidana shiicada ayaa iyagu waxa weyan ku talax tegay halkaas oo waxayan qofka iyo qoraxdooda inay sarkaan sidaa darteed basaska ay raacayaan xitaa dushay goynayaan saqafka saraa la goynaya baska baska ay safar ku yihiin ama gaariga ay la socdaan saqafka sare la goynaya bacadku inu arkaa haddii kale waxay inu xadkoodu sax yahay u arki maaya marka innaga waxay naloo diiday uun inaynu ama cimaamad ama wax la nooco ama koofiyad madaxa saaro ayaa naloo diiday laakiin waxa way inanu waxarsanno nalooma diidno walaa saban masahu warasu wala sacfaraan labaduba sacfaraanka iyo waraska waa laba markaa geed weeye waraska waxa waa nabtun asfarun yuzracu bilyamani wa yusbaqu bihi warasku waa nabaad markaa asfara oo boodhoboodho ah oo dhulka yaman ka baxa oo lagu sii baaqsado oo la ismariyo sida xinahoo kale ama sida huruudoo kale waxyaabaha noocaasa weeyaan wax la ismariyo weeyaan waayahay zacfaraankuna isaguna waa waa wax la nooca weeyaanoo waa salqiun weya wax laisku dharoobon weeyaanoo qofku markaa ismarinaayo laakiin marinta qudha waxa la diidaya maayo labada waxay ur bay leeyihiin waa nooc diiba weeyaan nooc diibnimo ah ayaa ku sugan oo urta ay leeyihiin ayaa waxay loo diidaya urta ay leeyihiin ayaa loo diidaya wuxuu kaloo xadiku sheegay khufo inaanu xidhanaynin qofku laba khuf inaanu xidhanaynin mooyaane qof waayey laba kabood isagu khufeynka waa xidhanaya isagu khufeynka ayuu xidhanayaa waayahay marka la yidhi waxa weeyaan walyaqdac humaa asfala min alkacbayn waxaa soo arooray laba xadiis ama waxa weeyaan xadiiska cabdillahi ibni cumar waa kanaynu joogno isagu wuxuu sheegayaa walyaqdama asfala min alkacbayn xadiiska jaabir iyo xadiiska cabdillahi bni cabbaas iyaguna waxay tilmaamayaan inuu nebigu sala allahu alay wasalam sheegay qofkii laba kabood waaya khufayn ha xidho wax goynana ma sheegin wax goynana nebigu sala allahu alay wasalam xadiiskaa kumuu sheegin bacd alculamaa waxay idhahdeen xadiiska marka cabdillahi ibni cumar ayaa waxa weye muqayad ah xadiiska cabdillaahi markaa ibni cabbaasna waa xadiis mudlaqa markaa mudlaqa ayaa muqayadka lagu xambaarayaa sidaas darteed waxaa la odhanayaa xadiiska cabdillahi ibni cabbaas haddaanu sheegin in la gooyo ka ibni cumar baa sheegaye waa in la gooyaa waxa weeyaan asfal min alkacbiin waa in la gooyaa culimada bacda kamid waxa la isku xambaari maaye oo la isku nasakhayaa oo xadiiska cabdillahi ibni cumar nebigu isagoo madiine jooga sala allahu alay wasalam buu sheegay xadiiska cabdillahi ibni cabbaas ee qadciga aan sheeginna isagoo waxa weeye maka xajat ulwadaac ayuu nebigu sheegay sala allah alay wasalam markaa kaa xajat ulwadaac baa dembeeyey maadaama kaasuu dembeeyey waxaa la odhanayaa waxba la goyn maayo ee waxa weeyaan ha la iska xidhnaado oo inuu xadiiskii hore cabdillahi ibni cumar xadiiska cabdillahi ibni cabbaas uu nasakhay bay culimada bacda ka midiina ay waxa weeyaan mareen waayahay waxaanuu shiiku inoo sheegin lakiin xadiis kale ay sheegtay surwaalada laftigooda qofkii aan helin markaa waxa weeyaan gunti faman lam yajid ilisaara fal yalbis saraawiil kii waxa weeyaan waaya wuxuu guntado isagu inuu surwaal xidhan karo marka qofku hadduu waxa weeyaan waayo markaa gunti caadiya oo guntado surwaal waa xidhan karaa weliba inuu gooyana isagaa markaa lama amrin inuu gooyana lama amrin waaya haddii weliba waxa weeyaan surwaalkaa markaa xidho fidyana laga dooni maayo oo waxaa la yaqaanaa qofku hadduu wax maxduura sameeyo sida maryo tolan inuu xidho dee fidya ayaa ku waajibta oo dhiigba markaa laga doonaa laakiin kan maadaama loo baneeyo iyadoo la yidhi qofkii markaa izaar waaya surwaal ha xidho isagu waxa weeyaan dhiigna laga dooni maayo waayaa sharcigaa u baneeyey xaalkaa markaa waxa weya inuu markaa xidho saraawil u xidho waayahay asaraawiil waxa weeyaan surwaalada aynu naqaano iyo nooc kasta ama mara kasta oo xubin markaa mucayana oo jirka ka mida loo tolay ayaa waxa weeyaan soo gudagelaya ee soo gudagelaya waayahay waxaa kaloo markaa arrinka ku saabsan markaa kufooyinka iyo saraawiisha iyo waxyaabaha noocaasa cidda loo diidan yahay waxa weya maryaha makhiidka oo dhan cidda loo diidan yahay waxa weeya waa ragga weeyaan ama dumarka iyagu waxay xidhanayaan waxa weye waxay xidhan jireen hadday tahay markaa waxa weeyaan jilbaabyadooda maryahay xidhnaayana saalatan ayay xidhanayaan noocay doona ma noqdaan khufaynkana waa xidhnaanayaan iyaga khufaynkana loo diidi maayo keliya iyaga waxaa loo diidayaa oo xadiisku u diiday niqaabka iyo qufaasaynka niqaabka oo wejiga in wax la saaro ah iyo qufaasaynka oo baalaha galoofyada loo yaqaano ah labadaasoo keliya ayaa iyaga loo diiday inay wax weeyaan xidhaan labada laftigooda baalka loo yaqaano niqaabka waxay markaa culimada tilmaameen qaalibka markaa muslimiinta oo saxaabadii iyo waxa weeyaan taabiciintii iyo intii ka dambaysaba lihiin inay markaa yidhaahdeen gabadhu waxay niqaab xidhan mayso laakiinna waxa weeyaan asmaa bint abi bakar radia allahu tacaala canha iyada waxaa soo aroortay inay xidhan jirtay caaishana radia allahu canha iyaduna oo caaisha bint abi bakr sidiiq iyaduna waxa weeyaan waa banaysay inuu qofku xidho waxa weeyaan niqaab inuu xidho iyaduna waa fadwootay waa banaysay marka inaanay dee daliilku gaadhin ayaa markaa suurtagal ah waxaa kaloo suurtagal ah inay markaa taawileenoo waxa weeye kolley waxaa lasoo naqliyaa caaisha inay samayn jirtay in waxa weeye intay mar kale wax kusoo dayso marada wejiga kusoo dayso waxa weeya wax markaa haddana wejiga aan marada gaarsiin ay uga dhigi jirtay shay markaa u dhexeeya jidhka iyo niqaabka inay samayn jirtay oo waxa weeye marada inaanay jidhka taabanaynin waxa weeya wejigeediina u asturan yahay wejigeediina u asturan yahay adigu laakiin culimada inteeda kale ama qaalibkoodu saxaabadii ciddii ka dambaysayba waxay leeyihiin ma xidhanayso gabadhu waxa weye niqaab ma xidhanayso niqaab ma xidhanayso waayahay ninkii isaga wejiga in wax saaraa ma banaanta wejigu ninkun wax saaraa isaga ma banaanta waxaan lagama nahyinin marka horeana dee waxa inu niqaabto oo waxa weye niqaabka caadiga dumarku ay xidhaan maadaama wax dumarku la gaariyay tahay aanay dee mashruuc ahayn laakiin waxaan yidhaha hadduu hadduu wejigiisa saaro waxa weye ma dembaabin ma dembaabin isaga waxaa loo diiday inuu madaxa wax saaro ayaa loo diiday waayo kufaasaynka iyagu waxa weye laftigoodu khilaafkoodu intaa waa ka yar roon yahay oo bacdi culamada ka mid ah ayaa yidhi waxa weeye kuma waajibo kufaasayn inay markaa dumarku xidhaan inay markaa fidyaga iska daaya kuma waajibto hadday xidhaanna fidya ka iman mayso hadday kufaasaynka xidhaanna fidya ka iman mayso laakiinna culimada badankoodu waxay leeyihin waa inaanay xidhanin maadaama xadiisku waxa weeye uu ku ansaxada oo ku soo arooray kufaasaynkana xidhan mayso ninka isaga waxay min baabi alawlaa inuu waxa weye kufaasayn xidhaan uma banaana waktiga markaa waxa weeyaan uu muxrimka yahay qufaasayn inuu xidhaa waxay mid u bannaan maaha waayo waxay la macno yahay waxa weeyaan surwaalki bay la macno tahay oo waxa weeye surwaalkii waxaa laga qaatay mara kasta oo jidhka bacdi ka mida loo tolay inaan la xidhanaynin qufaasaynkuna waxa waa maro markaa jidhkii bacdi ka mida loo tolay oo waxbaan lagu qarinaayo sidaa darteed waxay ninku qufaasayn ma xidhan karo oo mid bannaan markaa ma aha waayahay وعن سالم عن أبيه قال سأل رجل نبا ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي ما يلبس المحرم مرحم حدنا من الثياب درك حقنا محوك حدنا قال سفيان سفيان وحده استبن عيينا مرة مرق حول ما يترك المحرم محرم محوك التقية أي ويدي سفيان بقى وحي مروات كان وحكوريي حديث سبقى ما يلبس المحرم مرنا وحي ما يترك المحرم وايهي ومن الثياب درك حقنا محوك التقية وقال وحنا بيقول صلى الله عليه وسلم لا يلبس حدان ماي القميص قميص حدان ماي ولا البرنوسة كوفيرنا حدان ماي ولا السراويل سروال حدان ماي ولا العمامة عمامة حدان ماي ولا ثوب مر حدان ماي مسه او تابتي آل ورس ورس او تابتي نبات كابركا وحويان لغو سي باقصدو ولا الزعفران يا زعفران تون او تابتي وايي وليبا يغا زعفران كي ورسكا وحيادان سيدودا بي رغا من يغيين waktiga xitaa aanu muxrimka ahayn inuu ninku sexfaraanka iyo waxa weeyaan waraska isticmaalo oo weliba maryaha markaa sexfaraanka iyo waraska la sibaaqiyey inuu xidho uma banaana bay yidhahdeen allaahuma mooyaane shay intii aan la tolin waxa weeya inta sibaaq la geliyey dabeetana saa lagu tolay mooyaane walal khufayna khufayna xidhan maayo ilaa liman laa yajidu mooyaane mid aan helaynin naclayna laba kabood aan helaynin faman lam yajid naclayni laba kaboodkii aan helin falyalbasa xidho alkhufayna khufayn ka xidho waalyaqdacuma ha gooyo xataa yakuuna ilaama ay noqdaan asfala min alkacbayni canqawyada wax ka hooseeya ilaama ay noqonayaan waayahay lam yaqul shaykhaani shaykhaanku may odhanin maa yatruku bukhaari muslim weeyaane may soo warinin maa yatruku laftiga ah in la weydiiyey maa yatruku may soo warinin wacan naaficin can ibni cumar ana rajulan naafic waxaa laga warinayaa can ibni cumar cabdillahi ibn cumar wuu ka warinayaa ana rajulan ninbaa sala rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii weydiiyey maa yalbasu lmuxrimu muxrim muxuu xidhanayaa min athiyaabi dharka xag hore muxuu ka xidhanayaa faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu uhi laa yalbasu xidhan maayo alqamiisa qamiis xidhan maayo wala alcimaamata cimaamadna xidhan maayo wala asaraawiilaati surwaalana xidhan maayo waxay yudakar way annas waana la tadkiiriyaa waana la taniisiyaa oo carab qaarkeedna way tadkiirisaa oo hiya saraawiilu bay tidahdaa qaarna way markaa way taaniisanaan lehay qaarna way tadkiiraheen huwa saraawiilu qaarna way ku kala farqiyeen haddii la yidhaahdo muanas looga jeeda waxaa hiya saraawiilu haddii looga jeedo mudakarna huwa sarwaalu baa laodhanaya huwa sirwaalu baa laodhanaya assirwaalu baa laodhanaya waayahay jamcuna markaa wuxuu noqonayaa asaraawiilaat ayuu markaa noqonaya bacdi yidhi waxaa sirwaal laftigiisaaba jamac ah iyaguna waa jiraan weliba waxay iskusii qabteen ma cajami ba mise waa carabi labada qowlba midba qaar baa yidhi waxa waa cajami iyo mee waa carabi labadaba waa markaa yidhahdeen waayo wala saraawiilaad surwaalana xidhan maayo walalburnusa koofyadna xidhan maayo walalkhifaafa khufna xidhan maayo ilaa axadu shaksi mooyaanoo laa yajidu aan helin naclayn laba kabood falyalbasa xidho khufayn laba khuf xidha isagu walyaqdacumaa ha gooyo asfala min alkacbayni canqawyada wixii ka hooseeya ha gooyo walaa talbasu ha xidhanin min athiyaabi dharka xaggeeda shayna ka xidhanin masahu uu taabtay zacfaraan geedka sacfaraanka la yidhaha uu taabtay walaa warasun iyo waraska kaleeda uu taabtay ha waxa weeyaan xidhanina labadaba urug bay leeyihiin oo urtay leeyihin darteed baa loo diidaya xadiiska dambe aana markaa urta ka warrami doona saad albukhaariyo imaam albukhaari wuxuu saaday walaa tantaqiu niqaaban mayso almar'atu gabadhu niqaaban mayso niqaab xidhan mayso walaa talbasu xidhan mayso alqufaasayn qufaasayn kale markaa waxbay xidhan mayso oo wax qufaasayn la yidhaahdo ma xidhanayso وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نافع وحل قورنا يا اسنا عبد الله بن عمر وكورنا يا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يري خمس من الدواب شن كم بذا وحيابها للك مرة الدواب تأه ليس ميان على المحرم قفك محرم كافي قتلهن دلك أودلو شنطا جناح واحد دنبي كرجي سماهان ويستقوى محرمه hadduu bahalahan soo socdo shantaa mid ka mida dilo ama shantaba dilo kuma dembaabayo alquraabu weeye waa tukihii walxida'atu iyo baasha loo yaqaano dafada la yidhaahdo والعقرب iyo baalka loo yaqaano dibqalooca والفأرة iyo baasha loo yaqaano markaa فأرada macnaha shiirka والكلب العقور iyo eyga boqnogooyaha ee daalinka ah وعن سالم عن أبيه قال سالم waxaa laga warinayaa isna أبيه ka warinaya عبد الله بن عمر قال wuxuu yidhi سئل النبي نبيga waxaa la weydiiyey صلى الله عليه وآله وسلم ما يقتل المحرم محرمku muxuu dilayaa marka baabka wuxuu nagu yidhi wixii ka xaaraana markaa muxrimka iyo wamaa yubaaxu lahu wamaa yubaaxu lahu wax halkan lagu sheegaya weeyaan waa dilka baalahan la dilaayo ayuu waxbay tilmaamaya maa yaqtulu muxuu amaa yaqtulu muxuu dilaya dhi almuxrimu qofka muxrimka muxuu dilaya min adawaabi baalaha daabadaha muxuu ka dilaya waxyaabaha markaa baalaha ah ee harada korkeeda maraya muxuu ka dilaya faqaala wuxuu nabigu yuri sala allah alay slam khamsun shan laa junaaxa fii qatlihinna dembi kuma sugna dilkooda calaa man qatalahunna ciddii dishaa fi lxarami xaramka gudihiisa ku dishaa kuma dembi kuma sugnaa waalmuxrimi iyo kii muxrimkaha laftigiisa dilka uu dilo isagana dembi kuma sugnaa oo asaalatan waxyaabaha xayawaanaadka xaramka jooga in la dila ma banaana qofka muxrimkaahina inuu waxa weeyaan bahalaha laayaa marka hore ma banaana laakiin shantani labadaba waa laga soo reebadoo qofkii muxrimka ahaa waa dilaya meeshuu doonah marayo kii xaramka joogana waa dilaya ama muxrim ha ahaado ama yaanu ahaanin waayahay alcaqrabu weeye waa baalka loo yaqaano markaa dibqalooca walfa'ratu iyo baalka jiirka la yidhaahdo walquraabu iyo baalka loo yaqaano markaa tukaha walxida'atu iyo baasha dafada la yidhaahdo waalkalbu alcaquur iyo eyga boqnogooyaha ah ee daalinka ah wa fii riwaayati lahuma riwaayo kaloo bukhaari muslim ay warinayaan can ibni cumar laga warinayo can xafsata xafsata uu ka warinaayo wa fii riwaayati lahuma xadahatnii riwaayad kaloo markaa bukhaari iyo muslim bay warinayan waxay sheegaysay inuu cabdullahi bn cumar yidhi xadahatnii waxa ii sheegtay ixdaa niswati nabiyi sala allahu alay wasalam mid ka mida dumarkii nebiga ayaa ii sheegtay midaasuna waa xabso weeyaan oo walaashiya wasaada muslimu fiiha muslim waxa uu siyaadiyey walxayatu bahasha abeysada la yidhaahdo ayuu siyaadiyey intaa hore lasoo sheegay oo waxa weyaan caqrabkii iyo faaradii iyo quraabkii iyo xidadii bahasha xidada la yidhaahdo iyo kelbigii wuxuu ku daray walxayatu iyo bahasha loo yaqaano marka abeesada wa qaala wuxuu wa fi salaati ayda waxa weye salaada laftigeedana waa lagu dilayaa oo qofku isagoo tukanaaya hadday kusoo baxaan baalahani waa dilaya walam yaqul fii awalihi khamsun waxa weeye riwaayadaha muslim awalkeeda markaa shan may sheegin ee waxay tirisay uun baalaha isaa u tirisay wa can curwata can caaishata curwa waxaa laga warinaya curwata ibnu subayr can caaishata caaisha uu ka warinayaa qaalat oo habaryati weeye qaalat inatii amara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilahi wuxuu amray biqatli khamsin shan dilkood buu amray biqatli khamsi fawaasiqa shan waxa weeyaan bahal oo faasiqiina dilka la dilaaya buu amray fil xilli lagu dilayo warka marka xilliga la joogo dhulkaan xaramka ahayn iyo walxarami xaramka gudihiisaba in lagu dilo ayuu amray alxidaatu weeye baasha dafada la yidhaahday walquraabu weeye tukaha weeye iyo walfaratu baasha lehda jiirka iyo kalbu lcaquuru walcaqrabu dhe iyo baal kaloo dibqaloocaya wa kalbu lcaquuru iyo eyga markaa boqnogooyaha wa fii riwaayati limuslim riwaaya kaloo muslim waxaa sheegaysay alxayatu xayada ayay sheegaysay abeesada badel alcaqrabi xaalay bedel ka tahay caqrabka caqrabkaanay sheegine xaye ayay ku bedeshay wa qaala fiiha waxa uu yidhi walquraabu labqacu iyo quraabka markaa hoosta cadle alabqac waxa weeyaan huwa aladii fii dahrihi wa badnihi bayaadun waa ka dushiisa iyo beerkiisa labadaba caddan ku sugan yahay tukaha ayaa waxa la yihahdaa alqac baa la yihahdaa xagga hoosena waa cad yahay xagga dhabarkana waa cad yahay inta kalena markaa waa madow yahay waayahay walilbayhaqiyi min xadiisi ibni mascuudin bayhaqi wuxuu wariyey sida xadiiska cabdillahi ibni mascuuda yuqtalu waa la dilayaa yaqtulu waa dilayaa dhe almuxrimuka muxrimkaahi alxayata bahasha xayada la yidhahda waa dilaya oo abeesada weeyaan wa fii saxiixayni min xadiiihi min xadiisihi saxiixeynka waxay wariyeen isagoo xadiiska cabdillahi ibn mascuuda alamru amarka la amraayo biqatli xayati abeesada in la dilo fii qaari mursalaat oo lagu amray meesha leeda qaari mursalaat macnaha godkii ay ku soo degtay suuradda loo yaqaano walmursalaat qaar waa godkii weeye almursalaadna waa suurat almursalaad weeye markaa qisada aynu sheegi doono ayaa sii caddayn doonta وفي النسائي وفي النسائي إمام النسائي وحوريي أن ذلك كان أمر كاسون وها laylata carafata habeenkii carafa inuu ahaa wali abi daawuuda watirmidiyi waxasanahu wabnu maaja waxay kaloo wariyeen abu daawuud iyo tirmidi tirmidina uu xasaniyey wabnu maaja ibnu maajana uu wariyey min xadiis abi saciid isagoo xadiiska abi saciid ah yaqtulu waa dilayaa almuxrimu qofka muxrimka ahi asabc alcaadi waxa weeyaan bahalaha tacadiye xadgudba asabcu waa bahali weeyaan marka waa bahalkii wamaa akala asabcu waa ta qur-aan kuso aroortay marka bahalaha markaa caadiga ahay manaha tacadiye xadgudba waxa weeyaan waa dilayaa ayaa waxa weeyaan ay weriyeen aimadaas qaala abu daawuud abu daawud wuxuu yihi waa yarmi waa tuurayaa alquraaba baalka dukaan la yidhaahdo waxa weeye isaga waxbuu ku tuuraya o waa shiidayaa walaa yaqtulhu dili maayo dukaa dili maaye isaga waxa weeyaan waa waa ramyinaya oo macnaa waa shiidaya oo eryaya ee dili maayo walishaykhayni min xadiisi caaisha shaykhaynku waxay wariyeen isagoo xadiiska caaisha ah qaala inuu nebigu yihi sala allahu alay wasalam lilwasaqi baasha wasaqada la yidhaahdo inuu yidhi waysiqun waa faasiq yaro weeyaan waa bahal la yidhahda waa faasiq yarow weeyaan wasaqadu kolley waa bahal uun waa goodaadada weeyaan waa weyna markaa wax markaa disha goodaadada ayay markaa culimmadu ku sheegaan waxa weeya sunta leh ayay ku sheegaan laakiin bidabdi tay tahay goodaadooyinka kale noocya duduwan yihiin qaar baa cascas qaar baa waxa weeyaan madmadow kolley qaar baa khataroo markaa qaniyadeeda khatar tahay qaar baan wax weyn yeelin waxay u baahan tahay in maaragtay la barto nooca kolley laakiin waxa weeya baasha goodaadada ayay waxa weeya ku sheegaan baasha le wasaqada la yidhaahdo walam yaqul muu odhanin asmacuhu waayahay walam asmachu dhih qaala wuxuu yihi lwasaqi wasaqadii in waxa weeyaan la dilo qaala wuxu yihi lwasaqi wasaqadii wuxuu yihi foysiqun weeye walam asmachu maan maqlin buu yihi amara biqatlihi inuu waxa weeyaan amray in la dilo anigu ma aan maqlin walahumaa min xadiisi mushariik saxaynka waxaa ku sugnaaday xadiiska mushariik gabadha mushariik la yidhaahdo ana anabiya sala allahu alayh wasalam nebigu amara inuu amray biqatli awsaaqi baalaha goodaadooyinka dilka la dilaayo inuu amray nebigu sal alay slam walimuslim min xadiisi sacd bn abi waqaas muslimna wuxuu wariyey isagoo xadis sacd bn abi waqaasa amara inuu nebigu amray sala allahu alay wasalam biqatli wasaqi wasaqada baashila in la dilo wasamaahu wuxuu ku magacaabay fuwaysiqan faasiq yarow buu ku magacaabay faasiq yarow ayuu ku magacaabay xadiidkani wuxuu noo tilmaamayaa waxyaabo markaa qofka muslimka ahi inuu dilo ay u bannaan tahay waktiga uu xalaasha yahay iyo waktiga waxa weeyaan uu muxrimka yahay waktiga uu xilliga joogo iyo waktiga uu xaramka joogo mid walba uu dilaayo waxaanu tiriyey markaa shan bahal shantaas waxa waa bilijmaac shantaasu bilijmaac ayay qofka muslimka ahi inuu dilo ay waxaweyaan mashruuc u tahay hadduu xaram joogo iyo hadduu xilli joogo hadduu muxrim yahay haddaanu muxrim ahayn mid walba inuu dilaa ay waxaweyan tahay mid markaa u bannaan oo mashruuca tahay waayahay shantaa bahal maxaa loo dilayaa sababta loo dilaya waa maxay sababta loo dilaya waxa waa liadaayihinna waa inay wax dhibaan oo ay dhib leeyihiin oo waxa weeyaan ay dee waxa weeya dadka ama naftooda ama xoolahooda inay waxa daalimiyiina wax markaa dilaan weeyaan waxay maadaama cilladu tahay waxa weeyaan inay haddii ay tahdo ay dhibaatayn tahay wax dhibaataynayaan wax kasta oo waxa weeyaan dhibi leh baabkaasaa la gelinaya oo shantan bahal wixii aan ahayn laakiin ay caddahay inay wax cunaan oo wax dilaan oo sun leeyihiin waa la dilaya ama ha kusoo weeraraan ama ya kusoo weerarin waa la dilaya waxay xataa culimadu uga qiyaas qaateen baabka leeda fasaa'il oo xataa qofka muslimka ay kusoo weerara inaad markaa iska celiso baabka maytaaskaa soo geliya min baabi daf saal weeyaan bay yidhahdeenoo mar hadduu waxaan horor yahay oo waxaweye wax weeraraayo waxa weeyaan de waa la iska celinaya laakiin iyaga shantan inay kusoo weeraraan ba laga eegi maaye meel kasta aad ka aragto waxa weye yaan lagaaga horrayn dilkooda yaan lagaaga horrayn ine dil waayahay shantaa markii la sheegay qaar ba culimada ka mid waxay waxaa loo dilaya waa inaan markaa aanay xalaal ahayn oo in la cuna aanay xalaal ahayn laakiin waxaa ka xoog badan layihahdo waxa weeye dhibaataday wax dhibaataynayan darteed baa loo dilaya wax kasta oo dhibta la wadaagana iyaguna la nooc bay noqonayaan iyaguna la nooc bay noqonayaan baasha hayada la yidhaahdo abeesada iyada waxaa ka duwan nooc kale leedahay alea waa nooc yar yar oo magac yar bay markaa u sheegaan oo guryahaad ka soo gasha hadday guryahaad ka soo gasho waxa weeyaan iyada markaa waa la aabinaya markiiba la dili maayo waa la aabinayaa oo markiiba la dili maayo ilaa saddex maalmood baana xadiis sheegaysaa in waxa weeye la aabiyo oo waxaa dhacday qaswatu markaa khandaq ama qaswatu laxsaab maalintii waxa weeye godka la qodaayey ayaa nin saxaabiya ayaa jiray oo waxa weeyaan saxaabada markaa waloba nin dhalinyaro ah oo raggii godka qodaya ka mid ah ninkaas waxay sheegeen waxaanu ahaa nin markaa aroosana waa ahaa nin aroosana wuu ahaa dabeetana waxa weeyaan dhowr jeer ayuu marba tagaa oo fasax qaataa gurigiisiibu qabtaa markii dambe ayaa waxa uu tegey gabadhiisii oo laba gidaar dhexdii taagan gabadhii aroosadda ahayd oo meel laba gidaar dhexdooda taagan ayuu kusoo baxa dabeetana waa hinaasay dabeetana warankii uu sitay ayuu doonay inuu ku dhufto gebigeeda aad uga carday arrintaa dabeetana waxay tii igadaa warankaaga oo bal guriga waxa ku jira naga soo saaray balooda eeg waxa guriga ku jira ee naga soo saaray baleeg bay ku tidhi gurigii buu eegay wuxuu ku galay bahal abeesaa duuduuban furaashkii ku duuduuban dabeetana islaya markiiba waxa weeye warankiisii ayuu ku rideeyey dabeetana gidaarku markaa qabatiyadoo intuu iyadii ku dhuftay ayuu gidaarka saa ugu qotumay baashii waxa weeyaan iyana way saydhado waxa weeya waxbay ku dhufatay ninkii waxbay ku dhufatay dabeetana waxa isna waa dhintay saxaabadii waxay idhahdeen waanu kala garan weynay maabeesad baa hor dhimatay mise isagii baa hor dhintay isagii baa hor dhintay mise abeesad baa hor dhimatay waanu kala garan weynay marka nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu markaa intaa kadib amray in waxa weeyaan abeesooyinka iyo bahalaha noocaas ay ku jiraan qaar markaa jin oo kale ah oo guryaha iska yimaada waxa weeyaan aan markaba lagu degin dilkooda dilkooda inaan lagu degdegin ee markaa ilaa saddex maalmood loo kaadiyo hadday caddaato baalkan inaan waxa weeyaan daalin yahay oo saddex maalmood aan ku sugaynin isagu waxa weye waa la dilaya marka imaamu nawowi wuxuu tilmaamayaa waxa uu leegayaa baalkan inuu bahal khataraya oo daalin la yahay in kala la kahobsanaya haddii ay u muuqato baalkan wax guriga soo galayahay waa la aabinaya waa la iska saaraya haddii ay u muuqato baalkan baal daalinayana waxa weeye waa la dilaya waa la dilaya oo waxa weye waa lagu tuuraya waayahay wuxuu xadiisku sheegay quraabka markuu sheegaayey alabqac inuu yahay alabqac ibnu mundir wuxuu sheegay aimatu axlilxadiis bacdi ka midii inay yidhaahdeen waa qayd weeye oo abqac hadduu yahay unbaa la dilaya hadduu yahay baalkaa waxa weeyaan cad xagga hoose iyo dhabarkaba cad ayuunbaa la dilaya haddana abqaca in la dili maayo lakinna waxay culimo kale sheegeen in waxa weeyaan tukuu noocuu doonaba ha ahaade la dilaayo noocuu doonaba ha ahaade in la dilayo oo dilkiisu markaa mashruucu yahay ou bannaan yahay wa kadalika kilaabta ayada laftigeeda waxa weeyaan waxaa imaamu shaaficiye ay markaa tilmaameen waxa weya kacaquurkaahi ha ugu daraado ibaqnagooyaha daalinkaahi laakiin waxa in la laynaayo waxay mashruuc tahay in la laayaa ayaa imaamu shaafici iyo waxay aimo kalaba ay waxweya tilmaameen xadiiska markaa waxaa ku jirta wa fii صaxiixayni min xadiiثihi xadiiska waxa weeyaan ibn mascuud alamru biqatli اlxayati fi qaari mursalaat qaari mursalaat waxaa fasirtay marka xadiis saxiinka bukhaari ku yaala iyo muslimba ayaa fasirtay oo imaam الbukhaari kitaabu tafsir wuxuu kusoo wariyey isagoo aswad ka warinaya can ibraahim can aswad قال قال عبد الله بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قار إذا نسلت عليه والمرسلات annagoo nebiga sala allahu alayh wasalam la joogna oo meel goda markaa joogna ay ku soo degtay markaa suuradda leeyahay walmursalaat dabeetana wuxu uhi fatalaqaynaa fatalaqaynaaha min min waxaanu markaa adigu la kulannay buu yidhi baal markaa xay ayaanu la kulannay cafwan waxau uhi fatalaqaynaaha waanu kala kulannay suuradda min fiihi nebiga afkiisaanu sala allahu alayh wasalam suuradda kala kulannay wa ina faahu la radbun biha isagoo afkiisuna ka qoyan oo hadda ay markaa kusoo degtay baanu nebiga sala allah alay slam suuradda afkiisa ka qaadan waayo id kharajat xayatun islaya markiiba waxa soo baxday baal abeesaca faqaala rasuulu llahi sala la sl alaykum uqtuluuhaa waar baasha qabta buuhi dila baasha abeesada dila ayaa nebigu uhi sala allahu alayh waali wasalam dabeetana wuxu uhi fabtadarnaa waa u beratanado fasabaqatnaa waa naga dheerayso baasha waa naga carartay dabeetana god bay gashay markaasaa nebigu wuxu sala allahu alay wasalam wuqiyata sharukum kamaa wuqitum sharahaa sharkiinnii waa laga badbaadiyey sidii iyadaba sharkeedii laydin ka badbaadiyey marka amar buu nebigu ku bixiyey sala allahu alay wasalam baashaa lahada xayada in la dilo oo waxa weeyaan aan loo kaadinin marka waa la dilaya waa la dilayaa taa uun markaa guryaha soo gelaysa ayaa waxa weeyaan hufsiino nooca la samaynayaa oo waxay la iska hubsanayaan marka fii qaari mursalaad waxaa looga jeedaa godkii ay kusoo degtay suuradda le walmursalaad ay kusoo degtay xadiisku wuxuu kaloo sheegay riwaayadda marka abu daawuud iyo tirmidi iyo waxa weye ibni maaja iyo inuu waxa weeyaan yidhi yuqtalu yaqtulu almuxrimu asabc alcaadi waxayse yidhahdeen riwaayadaas waa daciif wakadalika waa sii wadadoo halkaa waxaa wa yarmi alguraaba walaa yaqtul iyada waxa weeye waa daciif bay yidhahdeen culimmadu ama ansixin waxaana ku sugan nin la yidhahdo yasiid ibnu siyaad ayaa waxayn ku sugan oo ay daciifiyeen culimmadu baysuri iyo nawowi waa daciifun jiddan ay yidhaahdeen markaa ma ansixin wakadalika de wuxuu khilaafsan yahay xadiiska hore ee sheegaya waxa in la dilayo tukaha tukaha in la dilaayo ayuu waxa weeye si tamaamana uga hor imanayaa saa markaa waxa weeya waa inu marka xadiiskaas daciif yahay oo aanu waxa weye ansixin waxaa soo aroortay baalahan qaarkood dilka la dilaayo in loo cileeyey inay waxa weyan guryaha gubto oo xadiista qaar waxay tilmaamaysaa khaasatan basheeda farada jiirka inuu nebigu sala allahu alay wasalam ku toosay iyadoo waxa weeyaan dubaaladda ama baashan loo yaqaano fatiila waa baalkan oo mushamaca iyo wax noocaasa weeyaan la shito iyadoo dabacday marka inay ku gubto guriga raad qaarna waxay sheegayna markaa doonta inay saqafka la korto intay dabkaa qaarato ay wax ku gubto laakiin taas ma ansixin oo waxay waa daciifo inuu nebigu sal alay slam ku toosay waxaa tan saxiix bukhaariga ku dhacday oo saxiixa inuu nebigu sala allahu alay slam amray in la baktiyo waxa weeyaan dababka marka la seexanayo dabka in la baktiyo marka la seexanayo dabeetana wuxuu yihi faina alfuwaysiqata rubama ijarati rubama ijarati alfatilata faxtaraqat ahl beyt waxaa laga yaabaa baasha loo yaqaano markaa waxa weeyaan fuwaysiqadu inay waxa weye inta jiido dubaalada ama waxa weeye mushamaca inta jiido inay guriga ku gubtaa baa laga yaabaa marka baktiya buu yihi baktiya ayuu yihi waxa uun maxay ah daciifa aan ansixin waxaa weeye inuu nebigu ku baraarugay sala allahu alay wasalam iyadoo markaa dabcda inay wax ku gubto guriga taasunbaa markaa daciifa laakiin inay hashan wax gubto iyadu saxiix bukhaari ayay waxaweyan ku taallaa oo mid haabita weeye baasha loo yaqaana wasaqada iyaduna waxa weeye in la dila waa lays amray axaadiista saxiixa waxay sheegaysaa fi saxiix muslim inuu waxa weeye nebigu uhi sala allahu alay wasalam man qatala wasaqatan min awali darbatin falahu kada wa kada xasanatan kii darbadda u horeeya ku dhufta wuxuu leeyahay intaa iyo intaasu xasana ah kii talabaad ku dhuftaana intaa in ka sogaysuu leeyahay kii saddexaad ku dhuftaana intaa in ka sogaysuu leeyahay waxaa kaloo ku sugan fi saxiix muslim inuu markaa nebigu uhi sala allahu alay wasalam man qatala wasaqatan fi awali darbatin kutibat lahu miyatu xasana qofka baasha wasaqada ilaha darbadda koobaad ku dhufta inuu boqol xasano leeyahay boqol ajar inuu markaa ka helaayo kii waxaweyn talabaad ku dhuftaana intaa wax ka sokaysa tii ka saddexaad ku dhuftaana inuu intaa wax ka sokaysa isaguna leeyahay ayaa waxa weeyaan ku soo aroortay fi saxiix muslim marka wasaqada un in la hubiyo nooceeda tadaalinka ah waa in waxa loo kala dheereeyaa oo waxa weeyaan deg deg markaa loo dilaa waayo fawaysiq baa lagu magacaabay maxaa fawaysiq looga jeedaa asalka faasiq waxa weeyaan alkhaariju can daacati illah ninka faasiqa waa ninka ka baxay daacada ilaahay iyo amarkiisa baalana fawaysiq bale waxa loogu bixi baa la yidhi waxay ka baxday sidii caariga ku ahayd bahalaha oo waxa weeya inaanay bahaluhu waxa weeyaan waxba markaa cunin oo wax dhibaataynin ayay waxa iyagu khilaafeen oo dhibtooda fara badan qaarna waxay maya waxay foysaqa waxaa loogu magacaabay in waxa weeyaan xilligii iyo xaramkiiba la yidhi halagu dilo oo bahalihii kale si khilaafsan loola dhaqmay bahalihii kale si khilaafsan in loola dhaqmay ayaa waxa weeyaan oo bahalihii kale caadadooda ay ka baxeen ayaa loogu magacaabay markaa fawasiq loogu magacaabay sidaasaa laakiin markaa in dhibaatadooda iyo halihi kale inay khilaafeen oo iyagu mar walba ay wax cunayaan oo wax dilayaan ayaa waxa weeyaan culimada bacdi kamid tilmaameen in foysiq loogu magacaabay marka meel kastoo laga helo haddii la tukanaayo iyo haddaan la tukanayninba baalaha walaalaynaya haddii la yidhi qofku isagoo tukanaya ha dilana macnaheedu waxa weeye dilka aad adoo tukanaya dishay salaadaadii waxba yeeli maayo salaadaadii waxba yeeli maayo taasuna waxay khilaafaysaa siday markaa culimada qaarkood oo shaaficiyadu kamid ayaan saddex saddex tallaabo isku xig qofka hadduu qaado mutataabic ah inay salaadiisii markaa waxa weeyaan burayso marka haddii la amray baasha waxa weeyaan fawasiqda iyo bahala noocaasa in la laayo iyadoo salaada lagu jiro darabaadkaay u baahan tahayna ay kolleyba dhowr noqonayaan waxa weye salaaddii waxba yeeli mayso salaaddii waxba yeeli mayso waa la dilayaa haddii la tukanayo haddii aan la tukanayninba wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk